shabeelle saaxaddii la dhisay waa naqaanaa hadda saaxaddii joogtana waa naqaanaa wax ay ka dhintay maahay ummaddan waxay u qabadiman hirshabeelle maalinta la dhisay gobolkan ganacsi weynaa ka furnaa masaakiin baktiraysa iyo dad maxaluud ugu baabacaa ma ay jirin soomaaliga dhaqanka jiroo dhan ay wax la qabtay maantana waxaa la dhihi karaa waa gobol ka tirsan maraykanka oo kaleeto ka tirsan yaha la dhihi karaa because lacag soomaali oo soomaaliya oo dhan maa muxuu ahaa ka socota magaalada beredweyne way ka socoweysay in arrintaas wax laga qabtaan ku jeeraan ka cabanay maxaa waxaan weydiinay madaxweynaha ugu sarreeya iyo wasiiradiisa iyo golihiisa baarlamaanka iyo soomaaliya ka codsanay in arrintaas wax laga qabto wax laga qabtay malaha masaakiintii tuugsanaysay waxay aadi ku shaqaysatay weysay gabadhii yaanyagadaysay wax looga gataa la waayey ninkii xamaali xamaali yahay waa ku xamaasho waayey gaari gacankii riixay waa ku riixo waayey ummad baaba'day abaaraa ugu darantay abaartii ayagoo la daraadhacaya lacag la-aantaasula jirto haddana waxa yimiday biyo la-aanati weligiyaa guray wax laxabaa la waayey biyo warshadu sifaysamaa biyo kaleetoo laxabaa la waayey afka qofkiisa araab waa baaba wax gurmad ah iyo wax horumarin ah iyo wax ka qabasho ah oo hirshabeelle nooga yimid maay malaha waxay naga qaadatay waxii yaraa ee canshuurta ahay ee dadka laga qaadaya akuun ku shubatay waxay meelagiisa ma dharan qof shaq maamulka ka tirsan iyo qof shaqaalaha ka tirsan iyo qof ciidan ka tirsan goobshaa ka maxan isu ku meelgaara duqii hore magaalada waxaanan magacaabay maayo cusub oo hawsha qabanaa waxaanan magacaabay
adiga xanaanka xanaanka diiday inaanan xil diidinna waad ogtihiin hadda ka hor aniga xil intikahay waa layga bedelay weliba si waxaa layga bedelay shaqadaa lagaa joojiyaa hirshabeelle waxay taqaanaa inay karti u yeelo weydo qofka inay tirahdo waa ku bedelay waxaan ku bedelay hebel waxay taqaanaa inay ku tirahdo shaqadaa lagaa joojiyey saad u sugayso in lagaa daba keeno sababtii shaqada laga joojiyo dembi iyo in lagaa daba keeno in shaqa shaqa joojintaa sababtii keentay qalad ay ahayd labada mid daakimaadsaad sugayso ayaad xaragaysaa iyadoo oo maaragtay waaba bed maaragtay bedelkaa ka qaldan casar haddii qaalaan diyaariyi taasaas waaye qofku meesha ku mara waa la maraa ay raacaan hirshabeelle dhibaataday ku haysan markaan hirshabeelle sida dowlad goboleedyada kaleeto ah markaan arag aan garab istaagno hadday noqon waydane waa noolaa jirnay waa